أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في اللباس وحو فصل يهي لبسك يا أحكام تيسي halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa dharka sharcigu uu banneeyey in la labisto iyo waxyaalaha xaaraamta ah oo dharka sharcigu uu xarimay in la labisto faslun yaxrumu waxaa xaaraam ah alxariiru dharka xariirtu waa xaaraan waalqazu qaziga xariirtiina waa xaaraam waa nooc min alxariir qasigu waa nooc xariirta ka mid a xariirtaas labadiisa noocba waxay xaaraam ka yihiin lidakari ninka ragga ah ayay xaaraam ka yihiin inuu xariir labisto ninkaasoo albaaliqi ee qaangaarhka ah waxaa sheekhu raximah ullahu tacaala uu soo hormariyey ragga dharka ka xaaraamka ah wuxuu ku yidhi sheekhu raximah ullahu tacaala ninka ragga ah oo qaangaarka ah inuu dhar xariira uu labisto xaaraan wey labiskaasi noocuu doonaba ha noqdo yacnii ha ka tasho shaati surweel funaanad noocu khamiis noocuu doonaba ha ka tasho dhar xariir ah inuu ninka ragga ah uu labis uu ka dhigto xaaraan wey marka dakar la yidhi waxaa ku baxay haweenkii ama haweenka waa xalaal noocay doonaanay u labisan karaan hadday doonaan saaka ha ka tusheen hadday doonaan yacni dirac ha ka tusheen hadday doonaan firaash iyo go' oo kale ha ka dhigtaan noocay doonaan ayay xariirka u isticmaali karaan haweenka amaa ragga biayi nooc min anwaaci alxariir waa xaaraam noocuu doonaba ha noqdo ilaa lidaruuratin liajli daruura daruuro darteed maahan haddii daruura ay jirto ninka ragga ah dharka xariirka wuu labisan karaa daruura hadday jirto oo daruuradaas maxaa ka mid a ka xarin wa bardin laa yajidu hayra alxariir kulayl daran iyo qabow daran ayaa jira xariirtaa maahane dhar kaloo kulaylka iyo qabowga uu isaga difaacana wuu waaye kulayl iyo qabow oo daruuro markaa xariirkii wuu labisan karaa ninka ragga ah haddii daruura ay ku timaado aw amase xaajatin ama baahi darteed maahan ama baahiyaa timid baahida maxaa ka mid a ka satri cawra wuxuu u baahan yahay cawradiisa wuxuu ku asturto ayuu baahi u qabaa dhar kale uu cawro ku asturtana wuu waaye dhar kale oo cawradii uu ku asturto wuu waaye ilaa xariirtaa maahan waa labisan karaa marka farqiga u dhexeeya muxuu yahay ereyga daruuro iyo xaajo daruuro iyo xaajo markii la joogo fiqhiga farqiga u dhexeeya farqigaasi waxaa weeye daruura waxaa la yidhaahaa wixii haddii aadan samayn aada u dhimanayso ama haddii kale manfacatu cudwi uu kaa tegayo ama xibnaha qaybo ka mida aada weynayso shaqadoodii manfacadooda xaajana waxaa la yidhaha wixii aada u baahan tahay laakiin aad ka noolaan kartid hadda daruurada waxaan ku miaalinay ilaa lidaruuratin ka xarin wa bardin ayaan ku miaalinay oo tusaale aan uga dhigno qabow daranaa jira kulayl daranaa jira oo naftiisii ay khatar u gelayso ama manfacadii xibnihiisa qaybo ka mida ay dhici karto kulaylkaa inuu ku waayo dee markaa xariirtii waa labisanayla inuu naftiyaa khatar ku jirto naftigaa khatar ku jirto xaajadana waxaa la yidhaha wixii aad ka noolaan karto oo hadda naftu aysan kaaga dhacayn laakiin noloshii wax weynaa ka dhiman wax weyn ayaa noloshaadii ka dhiman maxaan misaal uga dhignay ka satri cawra haddaadan cawradaada asturin waa noolaan kartaa laakiin nolol qaable ma ah waa nolol fadaaxa ah nolol fadaaxa ay ku jirto taasoo kalena waxaa la yidhaha xaaja xaaja wadaalika sheekh wuxuu tusaale uga dhigay wadaalika ka jarabin cadho oo kale wa xikatin isxoqiddii oo kale wa qamlin injirtii oo kale waxyaalahaasoo kalea la soo gudboonaaday daruurade daruurooyinkaasaa la soo gudboonaaday waxaa ku dhacay caddaa ku dhacday caddadana waxyaalaha lagu daaweeyo waxaa ka mid a in la labisto dharka xariirta ah dharta xariirta ah xikaa ka mida isxoqid qofkii yacni isnadaamis iyo cuncun iyo waxbaa ku dhacay cudurrada ninkii ragga ahaa xariirtaasaana ka mida waxyaalaha lagu daaweeyo cuncunkaa iyo isxoqiddaas wa qamlin injirtii oo kale injiroo kale laga saari waayey dharka xariirta injirtu way ka carartay dharka xariirta injirtu uma dhowaan karto injirta hadduu labiso yacni hadduu labisto dharkii xariirta ahaa injirtu way ka carari way ka dhammaana haddii waxyaalahaas xaajooyinkaas iyo daruurooyinka ay jiraan ninkii ragga ahaa wuu labisan karaa xariirta maxaa yeelay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabigii la dhihi jiray iyo saxaabigii la dhihi jiray zubayr ibnu alcawaam nabigu wuxuu u ruqseeyey inay xariirta labistaan markii labada saxaabi ay ku dhaceen xikada iyo cadhada iyo jarabka jarabka iyo cadhada iyo cuncunka markii labada saxaabi ay ku dhaceen waa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr ibnu alcawaam wuxuu u ruqseeyey nabigu sala allahu calayhi wasalam dharka xariirta inay labistaan haddii marka dhibaatadaasi ay timaado ninkii ragga ahaa dharkii xariirta uu labisan kara wayaxillu waxaa xalaal ah almurakabu dharkii laysi saaray min xariirin wagayrihi xariir iyo wagayrihi hayri اlxariir iyo xariirka kayrkiis labadaas dharkii layska saaray dharkaasi ninka ragga xalaal ayuu u yahay inistawayaa xariirka iyo kayrkiisu hadday sinaadaanoo fi lwasni miisaanka hadday ku sinaadaan labadooda ay miisaanka ay ku sinaadaan yani ulajeeddada masaladan sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye maradii maradii waxay ka kooban tahay qaybna waa xariir qaybna waa nooc kale oon xariir ahayn maalan suuf iyo kataan iyo qaybo kale wey maradii labadaas qaybood hadday ka kooban tahay waxaa la fiirinaa labada qaybood midka miisaanka badan haddii xariirtu markii labada maro labada marada labada qaybood oo ay ka kooban tahay xariirta iyo suufka ay ka kooban tahay haddii xariirtu ay miisaan badiso xaaraam qaybta xariirta ah hadday miisaan badiso xaaraan wey ninkii raggaa waxay ka noqoneen xaaraan hadday isla ekaadaanna qaybtii marada suufka ay ka ahayd iyo qaybtii xariirtii haddii la miisaamo waa isla egyihiin waa xalaal waa midda sheekhu ka hadlay xalaal wey haddii xariirtu ay yaraato xagga miisaanka suufkiina uu batana miisaan badiyana hadde waa min baabi owl aba ka sii fiican xalaal marka saddexdaas suuraa kama iman karto saddexdaas suuro ayaa ka iman karta labadoodii hadday sinaadaan waa xalaal xariirtu hadday badato xagga miisaankana waa xaaraan suufkii hadduu bato xagga miisaanka xariirtuna ay yaraatana waa sidii la rabay min baabi owl xalaal wayaxillu waxaa xalaal ah almurakabu maradii laysi saaray min xariirin wagayrihi layska korsiiyey xariir iyo kayrkii inistawayaa xariirka iyo kayrku hadday sinaadaan fi lwasni miisaanka hadday ku sinaadaan xalaal wey ninka ragga ah way u bannaan tahay wayaxillu waxaa kaloo xalaal ah ilbaasu sabiyi siqiirka u labisidiisii waa xalaal alxariira dhar xariir ah wiilka saqiirka in loo labiso xalaal wa xuliya dahabi waalfidati dahabka iyo fidada biladahoodii laysku qurxinayana wiilka yarkaa in loo labiso waa xalaal masaladan sheekha ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye wiilka yarka ah oon qaangaarka ahayn xariirtii waa loo labisi karaa leannau ninka raggaa xariirtu marka ay xaaraamta ka tahay maxaa shardi uga soo dhignay albaaliq markuu qaangaar yahay markaasay xaaraam ka tahay ninka ragga ama haddii ninka ragga ah uu yar yahay oo weli uusan qaangaarin sida wiilasha yaryarka oo kale xariirtii waa loo labisi karaa shaaraa looga toli karaa surweelaa looga toli karaa wixii la doono ayaa looga toli hadduusan qaangaar ahayn waxaa kaloo la mida wiilka yarka ah qaangaarka aan ahayn dahabka biladihiisa waa lagu qurxin karaa katiinad waa loo xiri karaa oo dahaba wiilka yarka aan qaangaar ahayn jijimo waa loo xili karaa oo dahaba wiilka yarkaan qaangaar ahay amaa maalintuu qaangaaro dahabka waa ka xaaraan xariirtuna waa ka xaaraan wa ilbaasu sabihi saqiirka labisidiisii waa xalaal alxariira xariir loo labiso wa xuliya dahabi waalfidati dahabkii iyo fidadii kuwoodii laysku qurxinayay in loo labisana waa xalaal biladaha dahabka iyo fidada laysku qurxiyo wiilasha yararkaa waa loo labisi karaa laakiin hadday qaangaaraan waa xaaraan waalxariiru wayaxillu waxaa xalaal ah alxariiru xariirtii lilkacbati lisatri اlkacba kacbadii in lagu asturo oo kacbadii yani kor looga xiro xalaal xariirtii masalada sheekhu uu ka hadlayo waxaa weeye kacbadii kacbada musharafada ah ee sharafta badan zaadaha allaahu tashriifa wacizan wamahaaba ilaahay sharaf iyo heybe allah u siyaadiyey sharaftaas iyada waxaa yani lagu asturi karaa oo dhar looga dhigi karaa kacbada xariir xariir waad aragteen oo kacbada dadkii aan teginna sawiradeeday arkeenoo yani waxaa ku gaadaaman oo dhagaxa dhanba ka sarreeya dhar ayaa lagu qurxiya oo ku gaadaaman maradaas marka kacbada quruxda looga dhigayo waa laga dhigi karaa maro xariira xalaal sharcigu ma diidayo waalxariiru xariirtiina waa xalaal lilkacba kacbadii asturkeedii in xariir laga dhigana xalaal wa tadriifun geesayntiina waa xalaal gees in marada looga dhejiyo xalaal wey xariirtii geesayntaasoo muctaadun ee loo caado leeyahay oo caadada aan ka badnayn caadada aan khilaafsanayn tadriif maxaa loola jeeda tadriifka waxaa weeye marada ninka raggu uu wato geesaheeda in xariir uu ku qurxiyo xalaal wey wixii caadada magaalada iyo caadada beledka aan dhaafsiisnayn oo tusaale ahaan qamiiska uu wato jeebkiisii wuxuu ku sharaxay geesaha uga wareejiyey xariir meesha dawqulqamiiska la yidhaha dawqulqamiis waa meesha galuusmanka ayaa waxaa la yidhaha dawqa qamiis galuusmanka meesha ay ku xiran yihin waxaa la yidhaha dawqulqamiis meesha dawqulqamiiskaah wuxuu ka dhigay xariir xariiruu ka dhigay qamiiska meesha ugu dambaysa ee wareega ah wuxuu ku wareejiyey xariir waxaasoo sharaxaad ah magaalada caadadeeda ah haddii magaalada caadadeeda ay u tahay raggu marada geeskeeda inay sidaas u wareejiyaan ay ku sharaxdaan xalaal wey markaa xariirta inuu ku sharaxdo tadriifa marka la yidhaha tadriif geesayn waa geesgees marada geeskeeda dhinacyadeeda in xariirtaa looga toogo maxaa yeelay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi jubbaduu lahaan jiray jubbadaa meesha dawqeeda dawqa waxaa la yidhaha oo meesha jubbadda laga furo sida qamiiska meesha galuusmanka laga furo oo kale jubbadda nebiga sala allahu calayhi wasalam meesha dawqeedaa laga furayo xariiraa ugu tolnayd nebiga sala allahu calayhi wasalam xariir ayaa ugu tolnayd marka wax caadada ka baxsan oo khayru caadiya haddaysan ahayn oo wax weyn oo laga dareemayo maradii oo kala barba qamiis lagu tolay xariir lagu tolay oo caadada ka baxsan haddaysan ahayn xalaal wayaxillu waxaa xalaala tadriifun geesayn in geesgees geesgees marada looga talo xariir waa ninkii raggaa haddee waxa laga hadlo amaa haweenkii iyaga dhanay ka dhigan karaan xariir dharkooda dhan tadriifkaasoo muctaadun ee loo caadalaya wa tadriisun ayaa bannaan wa tadriisun taraashkii ayaa bannaan maradii in lagu taraasho ayaa bannaan wa tarqiicun kariddiina way bannaantah kariddii in lagu karo qamiiskii shaatigii xariir lagu karo tadriiskaas iyo tarqiicaasoo qadra arbaci asaabica afar farood qadarkooda ah wax afar farood aan ka badnayn karidda way ku bannaan tahay iyo tadriiska tadriisku marka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa tadriiska meel qamiiskii ka mida ama funaanaddii ama jubbaddii meel ka mida ayaa waxaa looga samaynaa murakab waxaa looga dhigaa xariir khaalisa xariir khaalisa waxaa isku dhow tadriifka iyo tadriiska laakiin farqiga u dhexeeya tadriifka iyo tadriiska waxaa weeye tadriisku waa liziina tadriifka isagu waa liziina waa qurux tadriifkana waxaa weeye qurux loogama dhigayo waxaa keenaysa xaajo iyo baahi ayaa keentay baahiyaa keentay oo maradii dhammayd yacni jeebkii meeshii khamiiska looga samayn lahaa ayaa waxaa lagu xihaa xariir ayaa lagu xiha baahiyaa keenaysa kana quruxaa loola jeedaa sharaxaad tadriiska haddii marka wuxuu sharaxaad ay yihiin waa inaysan ka badnayn afar farood wax baahi keenayso sharaxaad haddaysan ahayn afar farood waa inuusan ka badnayn tadriisku afar farood marka ulajeedada laga leeyahay maxay tahay ulajeedada afar farood laga leeyahay waxaa weeye yacni meel kasta oo marada tadriis looga sameeyo xariir looga dhejiyo waa in afar farood aysan ka weyneyn afar faroodoo sidaa la ysku dhinac dhigay afar faroodoo sidaa la ysku dhinac dhigay waa inaysan ka weyneyn meelaha aada uga dhejisay haddii laysku soo daro afar farood haba ka bataan haddii rabaan laakiin xisaabta waa meel kasta meel kasta waa inaysan afar farood ka badnayn maalan meeshan oo gacantii qamiiska ku xigta afar farood waa inaysan ka badnayn meel kalead haddana qurux uga dhigtay qamiiskii meel kale iyaduna waa inaysan afar farood ka badnayn saasaa loola jeeda meelaha aada saddexda meelood oo qamiiska tadriiska aada uga samaysa haddii laysku daro haddii laysku daro afar farood waa ka badan kara laakiin waxaa loola jeedaa ayu mawdic kasta waa inuusan afar farood ka badnayn meel kasta markii goonideeda loo xisaabo afar farood iska badnayn tarqiica ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa karin karin lagu dhejinayo waa kar yacni qamiiskiyaa meel ka dallaacay meeluu ka dilaacay meeshau ka dilaacay meeshii maro kale aad ku toli lahayd waxaad ku kare xariirtii way kuu bannaanta iyaduna waa inuusan ka badnayn afar farood afar farood waa inuusan ka badnayn karidda waxashwin wayaxillu waxaa xalaal ah xashwun cubiddi cubid maxaa loola jeedaa barkimihii barkimihii oo kale in lagu cubto xariir way bannaan tahay barkimihii oo kale in xariir lagu cubto way bannaan tahay waxaa laga hadlayana dee waa raggii ninkii ragga ahaa barkintii uu ku seexanayay barkintii meeshii suuf lagu cubi lahaa ayuu wuxuu dhexda ka geliyey oo uu ku cubay xariir xariiruu ka buuxsaday markaasuu barkadaa xariirtaasuu barkadaa way bannaan tahay liannahu laysa hawban mansuujan labis ma ah marana ma ah wuxuu barkin dhexda ka gashaday wuxuu labisanayo oo la leeyahay qofkasi xariiruu labistay lama dhahayo waxashwun cubitaankiina waa xalaal wakhiyaadatun toliddiina waa xalaal bihi bilxariiri xariirkii dun xariira in wax lagu tosho ninkii ragga ahaa dun xariira inuu qamiiskii shaatigii surwaalkii dun xariira uu ku toshana xalaal dun weeye wax haddii laga fahmayo qamiiskiiyo weyn ma ah maadaama lasoo ogolaadaba tadriif iyo tadriis iyo tarqiic intaba sharcigu ogolaaday duntii lagu tolayay xariir waa dun xariir ka samaysan oo qamiiska aad ku tolanaysana xalaal wey wa khaydu subxatin tusbaxa xariggiisiina waa xalaal tusbixii aad ku wardinaysay ayaad waxaad xarig uga dhigtay xariir tusbixii aad ku wardinaysay ayaad xarig waxaad uga dhigatay xariir xalaal wey liannahu labis ma aha tusbax haladii labiskii wey tusbaxaasi labis ma aha marka way bannaan tahay in xarigga tusbaxa ninka ragga ah uu xariir ka dhigto way bannaan tahay waljuluusu fadhigiina waa xalaal calayhi cala alxariir ninkii ragga ahaa inuu derin xariira uu ku dul fadhiisto waa xalaal fowqa xaa'ilin mid u dhaxeeya dushiisna uu ku fadhiisto xalaal laakiin bishardi inuusan la baashirin oo usan taaban xariirta yani maalan derintii xariiraa derintan laga sameeyey derintani xariiray ka samaysan tahay derintii xariirta toos uguma fadhiisanayo waxbaa ka xiga bustoo kalaa ka xiga oo lagu firaasha bustahaasuu marka ku fadhiistay bustaha maxaa ka sii hooseeya xariir ay bannaanta amaa hadduu xariirta firaash uu ka dhigto oo toos ugu seexanayo ama toos ugu fadhiisanayo xaaraan waljuluusu fadhigiina waa xalaal calayhi cala alxariir xariirtii dusheedii ninka ragga inuu ku fadhiisto fowqa xaa'ilin shay u dhaxeeya dushiisa inuu uga fadhiisto xalaal waa xaa'il furishi calayhi waa xaa'il lagu dul firaashay xariirtii lagu dul firaashay wayaxrumu cala rajuli ninka waxaa xaaraam ka ah almusacfaru athawbu maradii ayaa xalaal xaaraan ka ah maradaasoo almusacfaru zacfaraan la mariyey maro zacfaraan la mariyey waa xaaraan ragga amaa haweenka biayi lown haweenka iyaga waxaa u bannaan biayi lown midabkii la doono ama zacfaraan ha la mariyo ama warsi ha la mariyo ama casfar ha la mariyo midabkii la doono haweenka waa u xalaal amaa ragga maro zacfaraan la mariyey inay labistaan xaaraan wey zacfaraanka waa macruuf magaalada muqdisho waa yaloofka beriiska iyo waata midab looga dhigo beriiska iyo marka la karinayo waa ka zacfaraanka maaragta lagu daro kaas wey midabkaas wey midabka muzacfar la leeyahy midabkaas zacfaraankaas macruufka ah maro caduu soo gatay zacfaraanuu midabkii uga dhigtay xaaraan wey lannahu tashbiih binnisaa waa dumarka la isku shabahay marada midabka zacfaraanka dumarka iskale haddii markii intuu mir maro soo iibsado midabka zacfaraankii uu marsado waa tashabuh binnisaa dumarkii isku shabahay xaaraan wayaxrumu cala rajuli ninka waxaa ka xaaraama athawbu marada thawbigaasoo almuzacfaru midabka zacfaraanka la mariyey midabka zacfaraanka iyo walmucasfaru midabka casfarka casfarka ma yaallo magaalada muqdisho laakiin dhulalka kale laga hela waa yushbihu lowna zacfaraan isaguna wuxuu u egyahay midabka zacfaraanka labadoodaba waa midabyo sharcigu khaas uga dhigay dumarka zacfaraanka inay ismariyaan inay marada ku rinjiyeysan karaan haweenka khaas looga dhigo haweenka ayaa khaas looga dhigo amaa ninka raggaa marada inuu zacfaraan marsado ama casfar walmucasfar midabka casfarka inuu marsado waa midab u eg zacfaraanka inuu marsado xaaraan wayusanu waxaa la sunneeyaa atakhatumu faraatika dhigasho ayaa la sunneeya bilfidati fidada inuu faraati qofku uu ka dhigto ayaa la sunneeya lirajuli ninka ayaa loo sunneeyaa faraatigaasoo duuna mihqaalin hal mihqaal ka yar fi lkhinsari faryarayda ayaana loo sunneeyaa inuu faraatigaas uga labisto masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye ragga waxyaalaha loo sunneeyo waxaa ka mid a inay faraati fida ah faryarayda ay gashadaan waa dhaqankii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi faraatigaasuu nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo fidada ah ayuu nebigu gacanta uu gashan jiray marka faryarayda inuu ninka ragga ah faraati fida uu gashado oo takhatun uu samaysto waa sunna laakiin waxaa shardi ah bilfida marka la leeyahay maxaa baxay bidahab dahabku xaaraan faraati dahab ka samaysan ninka ragga ah inuu faraati ka dhigto waa xaaraan amaa haweenkii fida ha noqoto yacni dahab ha noqoto haweenku waxay doonaan ay faraati ka dhigan karaan amaa ragga iyaga looma ogola faraati dahaba inay samaystaan laakiin maxaa sunno looga dhigay faraatiga fidada ah faraati fidada ah inay ka dhigtaan gacanta midigta ay gashadaan waxaan leeyahay faryarayda faryarayda oo gacanta midigta ah inay gashadaan waxaa laakiin shardi ah duuna mihqaalin waa inuu faraatigaas markii la miisaamo mihqaal waa inuu ka yaryahay faraatigaas markii la miisaamo mihqaal waa inuu ka yaryahay mihqaalku waa micyaar qadiim ah waa halbeeg qadiimahoo xilliyadii hore ayaa wax lagu miisaami jiray mihqaal laakiin micyaarka xadiidka ah ama halbeegka yacni casrigeennan wuxuu la egyahay afar garaam iyo labaatan iyo shan riigow afar garaan mihqaal marka la yidhaho mihqaal waa afar garaan iyo labaatan iyo shan riigow yani labaatan iyo shanku waxaa weeye waa rubcu rubcu waa garaankiioo afar meelood loo qeybiyey rubciisa marka waa in faraatiga ah fidada ah ood gashanaysid waa inuusan gaaraynin afar garaan waa inuu ka yaryahay loola jeeda mihqaalka macnihiisaas wey mihqaalka waa afar garaam iyo labaatan iyo shan riigow afar garaam iyo labaatan iyo shan riigow sidaas awgeed haddaad in raga tahay ood leedahay faraati fudahan samaysan waa inuu faraatigu uusan gaaraynin afar garaan waa inuusan gaarayn iyo labaatan iyo shan wax ka yar waa inuu noqdo hal garaan laba garaan saddex garaan saddex garaan iyo bar waa inuu noqdo fi lkhinsiri faryarayda inuu ka labisto ayaa loo sunayn oo faryarayda uu gashado walyumnaa walyadu lyumnaa gacanta midigtaa weliba ayaa afdalu fadli badan weliba waxaa fiican gacanta midigta ah ilaa wixii sharaf iyo ziine iyo quruxa gacanta midigta iskale oo loo sunayn lianna xadiisa lubsihi fiiha asaxu xadiiska waxaa saxnimo badan nabigu sala allahu calayhi wasalam inuu midigta faraatiga gashan jiray xadiiskaasaa sanadkiisu oo aada uu saxiix u yahay kamaa qaalahu اlbukhaariyu sida imaamu اlbukhaari uu yihi raximah اllahu tacaala wayukrahu waxaa la nacaa nusuulu thawbi marada degitaankeedii ayaa la nacaa min alkacbayn labada anqow inay maradu hoos uga degto karaahiyow waxaa laga hadlayana waa ragga waxaa laga hadlaya waa ragga wayukrahu waxaa la nacaa nusuulu thawbi marada degitaankeedii min alkacbayn labada anqow inay hoos uga sii degto karaahiyow wayaxrumu nusuulka hoos u degidda marada labada anqow ay sii dhaafto xaaraan wey lilkhuyalaa'i liajli alkhuyalaa kibir iyo shaafeertan darteedna hadduu ula jeedana xaaraanayba noqon masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye ninka ragga ah qaabku u labisanayo ama macawiista ha noqoto ama surweel ha noqoto ama qamiis ha noqdo waa inuusan labiskiisu dhaafsiisnayn labada anqow labada anqow hadduu dhaafsiisan yahay labaa loo kala qaadi hadduusan kibir iyo qabweynin ula jeedin waa karaahiyo hadduu kibir ula jeedana waaba xaaraam leanna waxaa soo arooray xadiis bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh inuu yidhi maa asfala min alkacbayni min alizaari fi nnaar maa asfala min alkacbayn labada anqow wixiiba ka hooseeyo min alizaar ee maradii ah fi nnaar naartuu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi yacni qofkaasi waa ahlu naar qofka noocaas oo kale marada u labisanaya ama u xidhanaya ahlu naar hadduu kibir ula jeedo hadduusan kibir ula jeedinna mar walbaba sharcigu xataa ma ogola waa karaahiyo karaahiyo wayaxrumu midda kale waxaa weeye waxaa kaloo ku jira waxyaalaha loo diidaya waxaa ka mid a marada labada anqow yacni dhaafsiisan waa tashabuh binnisaa tashabuhna waa loo diidayo dumarkii isku shabahay qofkaas ilaa dumarka ayagu sharcigu uu yacni mar walbaba u jideeyey in dhar labada anqow dhaafsiisan in iyagu qaataan si asturkooda uu kaamil u noqdo dumarkaa loo jideeyey ninka marka haddii labada anqow hoos maradiisu ay uga degsan tahay ha noqdo surweel khamiis macawiis wuxuu doono ha noqdo waxaa ku sugan tashabuh binnisaa inuu dumarkii isku shabahay ilaa dumarkaa la rabay inay hoos uga dhigaan iyagu labada anqow waxa ka hooseeya inay sii raariciyaan marada dumarkaa sharciga laga rabay dumarkii marka shabahay tashabuhna wuu ku sugan yahay karaahiyadana wuu ku dhacay hadduusan kibir ula jeedin hadduu kibir ula jeedana waa xaaraan wa yukrahu waxaa la nacaa lubsu hiyaabi dharka labiskoodii karaahiyow dharkaasoo alkhashinati ad adag dharka ad adag khashinka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa azahiidati haman azahiidati athaman dharka ad adagoo lacagtaasi aan joogin oo dadka masaakiinta iyo fuqarada isaboolka ay iibsanayaan dadka dharkaa in la labisto karaahiyo weeye ligayri qaradin muraad la-aanna loo labisto muraadkaasoo sharciyin ee sharci loo nisbeeyey haddaad dharkaas dadka saboolka ay qaataan aada qaadanayso muraad sharciya iyo ulajeedo fiican oo sharciga haddaad ka leedahay waa sax ulajeedada sharciga maxaa ka mid a dharka rakhiista ah ee dadka saboolka masaakiintu ay labisanayaan sababta adigu aada u labisanayso ulajeedo sharciya haddaad ka leedahay waa sax maxaa ka mid a marka maqaasidu sharciya waxaa ka mid a aلzuhdu fi dunya dhalanteedka iyo adduunyada wasakdeeda inaad ka cararayso tawaaduc inaad tawaaducayso oo aad iska ilaalinaysoba adduunyada waxa qaaliga ah oo dhan aad iska ilaalinayso adduunya nacayb iyo adduunya ka carar inay kaa tahay waa karad sharci karaahiyo maha markaas karad sharciya wayo tawaaduciyo waxaad ula jeedaa zuhdi fi dunya waa ku saxan tahay oo sax wey marka waa sidii dadka zaahidiinta iyo dadka akhyaarta lagu yiqiinay in adduunya laga caro laakiin haddaadan karad sharciya ka lahayn ka war oo bukli kuu geeyey waxaa kitaabku ka hadlayo karaahiyada uu ku tilmaamayo taas wey waxaa kitaabku leeyahy wayukrahu lubsu hiyaabi alkhashina dharka ad adagoo bimacnaa azahiidda ee raqiiska ah oo dadka saboolka ay labistaan inaad labisto waa karaahiyo haddaadan muraad sharciya ka lahayn kan lagu leeyahay waxaa weeye waa qofkii bukli iyo u geynaysa hantiyuu haystaa ilaahay waa u nicmeeyey markaasuu wuxuu soo iibsanaa wax lala yaabo dadka masaakiinta dulufka dharka ay sitaan oo kale dharkaa dulufkaahu wataa bukhliyaa u geeyey iyo bakhiiltinimo karaahiyo way taas laakiin haddaad ka leedahay maqaasid sharci ah ulajeedooyin sharci oo fiican haddaad ka leedahay niyo saalix ee wanaagsan waa sax inaad zuhdi u labisato waa sax wayukrahu waxaa la nacaa lubsu hiyaabi dharka labiskooda karaahiyo dharkaasoo alkhashinati ee aada adag bimacnaa azahiida wey oo raqiiska ahoo lacagtooda raqiistaayo loola jeedo dhar raqiis ah oo ad adag inaad labisato karaahiyo ligayri qaradin muraad la-aanna aada u labisato muraadkaasoo sharciya ee sharci loo nisbeeyey adoon muraad sharciya ka lahayn ayaad iska labisatay oo bakhiilnimo iyo waxyaalaha kale karaahiyo wey baabu salaati alcidayni haadaa midkani baabu salaati alcidayn labada ciidood salaadoodii ayuu u baab yahay sheekhu raximah اllahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa labada ciidood salaadahooda sida loo tukado iyo shuruudaha iyo aadaabta lagu tukanayo ciideynka salaadahooda salaadii ugu horreeyey ee nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu tukado oo ciidba ah waxay ahayd ciidulfidri sanadkii labaad ee taariikha hijriga ah sanadkii labaad ee taariikha hijriga ayaa la jideeyey oo nabigu uu bilaabay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inuu tukado ciid ciidulfidri laba ragco sanadkii labaad ee taariikha hijriga ah nabiguna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi sunnadaas kama tegin ilaa an tuwafiya ilaa nabiga laga oofsaday sala allahu wasalam wabaaraka calayhi saasuu ciidaha u laasimay oo ciidaha uu tukan jiray nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh hiya salaatu lciidayn labada ciidood salaada la tukanayo sunnatun waa sunno weliba sunna mu'akada sunnadaasi sunno mu'akadaho sharcigu oo aada u adkeeyey wa waqtuhaa wa waqtuhaa waqtu salaati alciidayn salaada labada ciidood wakhtigeeda ay dhalanayso bacda duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda ka bacdi ila azawaali ilaa qoraxda zuulitaankeeda laga gaaro goormaa xilliga salaada la tukan karo wakhtigeedu goormuu galaa salaada ciidda goormaa wakhtigeedu galaa sheekhu wuxuu ku yidhi waa qoraxdu markay soo baxdo ka bacdi qoraxdu intaysan soo bixin salaad ciid lama tukan karo haddaad tukatana ciid kuu noqon mayso haddaad tukatana ciid kuu noqon mayso ilaa waxaa la tukan karaa ilaa zawaalka laga gaaro zawaal maxaa loola jeedaa waa xilliga duhurka xilliga duhurka haddiiba la gaaro salaadda way kaa tagtay salaaddii ciidda way ku dhaaftay haddiiba zawaalkii la gaaro wa yusanu waxaa la sunneeyaa taakhiiruhaa taakhiiru salaati alciidayn labada ciidood salaadooda salaaddaa dib udhigiddeedii ayaa la sunneeyaa ila alirtifaaci kor noqoshada ilaa laga gaaro ilaa qoraxdu si fiican ilaa si fiican ay uga soo kor noqonayso waxaa la sunneeyaa in dib loo dhigo oo markii qoraxdu hore ka soo baxdo inaan hore laga tukan ayaa sunno ah oo xoogaa loo kaadiyo inta qoraxdu ay soo kor noqonayso wa ficluhaa wayusanu waxaa la sunneeyaa ficluhaa salaada ciidda samaynteedaa la sunneeyaaho filmasjidi masaajidka dhexdiisa in lagu sameeyo masaajidda lagu tukado sidaasaa sunno ah waa lisharafihi ilaa buqcooyinka buqcada ugu sharafta badan waa masaajidda marka masaajidda in lagu tukado sidaasaa sunna ah ilaa idaa daaqa masjidku inuu cidhiiri noqdo maahan haddii masjidkii dadka uu qaadi waayo oo laga baqayo masjidkii inuu cidhiiri noqdo fasunnatu ficluhaa fi saxraa sunnadu markaa waxaa weeye bannaankai meelaha barxadaha in lagu tukado meelaha barxadaha in lagu tukado oo bannaanada lagu tukado ayaa sunno ah haddii laga baqayo masjidkii inuu cidhiiri noqdo wa ixyaau leylatayhimaa wa yusanu waxaa la sunneeyaa ixyaau leylatayhimaa labada ciidood labadooda habeen labadaa habeen noolayntoodaa la sunneeya bilcibaadati cibaado labadaas habeen in lagu nooleeyo ayaa la sunneeya masaa'ilka kaleoo sheekhu uu ka hadlay waxaa ka mid a labada habeen oo labada ciidood ah labada ciidood habeenada ay soo gelayaan habeenadaas in cibaado lagu nooleeyo aada loo soo jeedo oo qur-aan akhriska la badiyo oo ducada la badiyo oo tasbiixda iyo salaada la badiyo iyo qiyaamuleylka ayaa sunno ah maxaa yeelay xadiis waxaa ku soo arooray man axyaa leylatay alciid ciidda labadeeda habeen qofkii nooleeya axya allaahu qalbahu qalbigiisa ilaahay waa nooleeyaa yowma tamuutu alquluubu maalinta qalbiyaalku ay dhimanayaan ilaahay qalbigiisa diin iyo nuur ayaa ilaahay ku nooleeya labada ciidood labada habeen ay soo gelayaan labada habeen qofkii cibaado iyo soo jeed iyo khayr iyo tahajud ku nooleeyuu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka labada habeen in cibaado iyo soo jeed lagu nooleeyo ayaa sunno ah waalguslu wayusanu waxaa la sunneeyaa alguslu qubays in maalmaha ciidda maalinta ciidda in la qubaystana sunnawo likullin min alciidayn mid walboo labada ciidood ka mid ah in la qubaysto waa sunnawo min nisfi leyl wayadkhulu waqtuhu waqtu lgusli waqtiga qubaysku wuxuu soo galaa min nisfi leyl habeenka niskiisa laga bilaabo habeenka niskiisa lix saac habeennimo wixii ka dambeeya waa la qubaysan karaa laakiin sida fadliga badan qofku markuu masjidka aadayo inuu qubaystaa wanaagsan oo fadli badan waxa laga hadlayo waxaa weeye wakhtiga uun geli karo wakhtiga qubayska ciidda uu geli karo waa lix saac habeenimo wixii ka dambeeya laakiin sida fadliga badan waa sida masjidku markuu aadayo qofku inuu qubaysto watadayubu iscarfin ayaa la sunneeya watasayunu isqurxin ayaa la sunneeya in la isqurxiyo maalintaa ciida la iscarfiyo ayaa la sunneeyaa lilqaacidi qofka fadhiya oo gurigiisa iska fadhiya ayaa loo sunneeyaa qubayska iscarfinta iyo isqurxinta iyo walkhaariji qofka ciidda u baxaya labadaba ama gurigaaga fadhi ama masaajidda iyo meelaha fagaaraha lagu tukanayo ka qayb gal waa isku mid mar walbaba maalintaa dadka dhanaa loo sunneeyo inay isqurxiyaan ama guriga joog ama ciidda aada isku mid wey sunnadaa baa lagaa rabaa inaad qubaysato labisato iscarfiso is-udgiso qof walbaa laga rabaa qofkii masjidka aadaya iyo qofkii guriga joogaya intaba sunno caamo wey sunno caam aho si guud dadka loogu sunneeyo walkibaarina waa loo sunneeyaa dadka waaweyn iyo wasikaari iyo dadka yaryarka ah intaba waa loo sunne carruurta yararka xataa maalintaa in loo qubeeyo dhar wanaagsan loo labiso wax udgaya la mariyo waa sunno nabigu nooga tegey sala allahu wasalam wbaaraka caleyh ma aha keliya dadka ciidda tukanayo waaweyn in loo sunnaynayo isqurxinta iyo qubayska iyo iscarfinta lilkibaar wasikaar dadka waaweyn iyo dadka yaryarka ah inta waa loo sunneeya qubayska iyo iscarfinta iyo isgudinta lilmusalli wagayrihi lilmusalli qofka ciidda tukanaya loo sunneeyaa iyo wagayrihi hayr lmusalli iyo qofka tukanaya kayrkiisa ama duko ama ha dukan waa lagu sunneeyaa mar walbaba qubayska iyo isqurxinta iyo iscarfinta waa lagu sunneeya wakhuruuju alcajuuzi wayusanu waxaa la sunneeyaa khuruuju alcajuuzi haweenaydii weyneyd ee da-da ahayd ee cajuusada ahayd bixitaankeedii inay masjidka iyo meelaha ciidda ay u soo baxdo ayaa la sunneeyaa bibidlatin maca bidlatin dharka adeega oo gurigeeda ay ku joogto ay ku adeegayso dharkaa inay ku soo baxdo ayaa la sunneeya bilaa tiibin caraf la-aanna ay soo baxdo iyadoon waxba barafuun iyo catar iyo iska buuxin inay soo baxdo ayaa la sunneeya wayusan waxaa la sunneeyaa khuruuju alcajuuzi haweenta waayeelka ah ee cajuusada soo bixitaankeedii ayaa la sunneeya xaggee u soo bixi lisalaati alciidi waaljamaacaat salaada ciidda iyo jamaacaadka inay ka qayb gasho bibidlatin maca bidla dharka adeegay ku soo bixi bilaa tiibin iscarfin la-aan ayna ku soo bixi iyadan waxba iscarfin laannu xaaraan wey haweenaydu guriga albaabka haddayba ka baxayso inay iscarfiso xaaraan wey nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh axaadiis wuxuu ku caddeeyey haweenay iscarfisa oo bannaanka u soo baxda inay la mid tahay zaaniye dembigoodoo kale loo qoray haweenay zaaniya dembigoodoo kale in loo qorayo marka khatar wey waa dunuubta khatarta ah ayay ka mid tahay haweeneydu intay iscarfiso inay bannaanka usoo baxo weliba waa cajuusadii waxa kitaab ka hadlay gabdhihii dhallinyarada ma ah cajuusadii ayaa loo diiday inay iscarfiso cajuusadii ayaa loo diiday inay iscarfiso wey kamaa yukrahu alxuduur lidawaati alhay-aat walow cajaa'is walishaabaati wain kunna mutabadilaatin cajuuso la yidhi maxaa baxay gabdhaha dhallinyarada ah gabdhaha dhallinyarada waxaa weeye iyaga waxaa loo sunneeyaa bal yusalliina fii buyuutihin iyaga waxaa loo sunneeya guryahooda inay isaga tukadaan walaa ba'sa bijamaacatihinna walaa bian tacidahunna waaxidatun inay iyagu isku jamaacaystaan dhib ma laha meel isagu tagaan gabdhihii dhallinyarada ay gooni isugu jamaacaystaan mid ka midahu ay wacdiso waa la ogolyahay taas laakiin gabadhii dhallinyarada ahaa inay intay soo labisato catar iyo wax isku soo buuxiso masaajiddii timaado meeshay khayr iyo ajir raadsanaysay dembi ay meeshii ka qaada kama ogolaaya wa khuruuju alcajuuzi cajuusadii soo bixitaankeeda la sunnay min bidlatin dharka adeega ay ku soo baxdo bilaa tiib caraf la-aan ay soo baxdo walbukuuru ayaa loo sunneeyaa ka lahaad ciidda in loo soo ka laho xilli hore masaajidda la yimaado ayaa la sunnay ligayri alimaami imaamka kayrkiisaa loo sunneeya ama imaamka xilliga salaadda uu bixinayo isku soo aadina xilliga salaadda uu dadka tujinayo ayuu isku soo aadinaya lakiin dadka kale waxaa sunnaa inay soo kal lahaan walmashi socodkiina waa la sunneeyaa dahaaban min dahaabin sii socodka marka masaajidka loo sii socdo in la socdo ayaa la sunnay warujuucu laabashadana waa loo sunnay marka socodka ulajeedada laga leeyahay sii socodka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa lilkhabari saxiixi fi ljumuca xadiiskii saxiixa oo jumcada ka hadlayey waatuuhaa salaada u imada wa antum tamshuun idinkoo lugaynaya oo soconaya hadhow markaad soo laabanaysid gaadiid raac haddaad doonta laakiin sii socodka haddii wax dhibaataha kugu kallifaya gaari uusan jirin lugee dhibaato kugu kallifta haddaysan jirin sidaasaa sunno ah warujuucu laabashadiina waa la sunneey oo laga soo laabto masaajidda iyo goobaha ciidda lagu tukanayo bidariiqin waddo lagu soo laabto dariiqaasoo aakhara kale waddadii markii hore masjidka aada u martay mooye soo laabashada dariiq kale inaad marto ayaa la sunnaynaa waa sidii uu sameeyey nabigeenu sala allahu wasalam mubaaraka calayh masjidka markuu aadayo dariiq marka ciidda markuu masjidka aadayo dariiqii uu ku baxay mooye soo laabashada jid kale uu soo mari jiray nabigu sala allahu wasalam mubaaraka calayh waa si markhaatigu kuugu batow waddadan way kuu markhaati furi waddada labaadna waa markhaati labaad oo ku markhaati furay qof cibaado u sii socday ka yimid inaad ahayd warujuucu laabashaa la sunnayn bidariiqin aakhara waddo kale lagu soo laabto dariiqaasoo aksara ka gaaban min dariiqi dahaabi waddadii markii hore aad ku aaday masjidka waddo kale ka gaaban inaad ku soo laabato ayaa la sunnay wadaalika kamaa sidii fii saa'iri alcibaadaat cibaadaadka baaqigoodiiba sida ku sugan oo kale oo cibaadaadka jumcadii iyo salaadihii oo kale iyo in mar walbaba markhaatigu uu kuu bato cibaadaadka dhan waxaa fiican waddadii aad ka baxday soo laabadka inaad waddo kale haddana ka dhigatid waa limaa saxa xadiiskii saxiixu noqday annahu rasuulku sala allahu calayh wasalam kaana yafcalu daalika fi lciid ciidaha saasuu samay jiray nebigu sala allahu wasalam mubaaraka calayh ima lishahaadati dariiqayni lahu labada waddaba inay u markhaati furaan xikmada ku jirta waxaa weye labada waddaba inay u markhaati furaan ow litabaruki ahlihimaa ama ahalka labada dariiq degan bihi asaga inay barakaystaan oo ducadiisa iyo qofka caabidkaha meesha maraya ay barakaystaan khayraadkiisa iyo ducadiisa iyo anwaartiisa ay barakaystaan ow listiftaa'ihi fiihimaa xikmado kaloo ku jira waxaa weeye labada dariiquu marayaba in laga jawaab dalbo qofka qof caalima hadduu yahay waddadan markuu sii socdana dadka waddada degan way ka faa'iidaysanaya soo laabadka waddada kale dadka deganna way ka faa'iidaysanayaan sheekhu masaladaa ka warran waxbaa lagu dheefahaya mar walbaba walaa wax ku dheefayso ow litasaduqihi calaa fuqaraa'ihima ama labada waddaba fuqaraa degan xikmada labada waddo loo leeyahay waxaa weeye labada waddaba dad sabooloo fuqaraa degan dadku sii socday waddaduu marayana masaakiinta degan inuu wax sii siiyo dariiqii labaaduu ku soo laabanayana masaakiinaa joogta inuu wax siiyo iyagana xikmado badanaa ku jira sharcigu u jideeyo walisraacu ayaa la sunneeyaa deg deg ayaa la sunneeya fi naxri fii ciidi naxri ciidda la yidhaha ciiduladxaa ayaa loola jeedaa ciidu naxri waa ciidda gowrac naxrigu gowrac waa ciidda xoolaha la qalo ciiduladxada udxyada walisraacu dedejin ayaa la sunneeyaa in yacni xilli hore salaada la tukado markii qoraxdu ay soo baxdo in hore ciidda laga tukadaa la sunneeyaa fi naxri fii ciidi naxri ciidda gowraca haddii ciiddu ay tahay ciiduludxiya hore in laga tukado markii qoraxdu ay soo baxdo taasaa la sunneeyaa si dadku ay jaanis ugu horaan xilli ay xoolaha gowracdaan xoolaha xilli ay lanna waxaa weye salaadda markii intaan la tukan xoolihii lama gowrici karo oo sharcigu ma ogola sharcigu ma ogola xoolihii la gowrico dadku waxay sugayaan inta salaadda la tukanayo salaaddii marka qoraxda hadday soo baxdo ciidda udxiyada in hore laga tukado si jaanis loogu helo xoolihii loo gowraco saasaa sunnada wa ta'khiiru dibdhigis ayaa la sunneeyaa fi lfidri fii ciidi ilfidri laakiin ciidda kale ramadaanka ku xigtay ciidulfidriga la yidhaah xoogaa iyada in dib loo dhigaa fiican sida tan kale loo dedejin maayo si fiican qoraxda ha usoo kor noqoto si fiican qoraxda ha usoo kor noqoto oo sababta taas loo dibdhigayo waxaa weye ulajeeddada laga leeyahay waa dadku yacni inay jaanis ay u helaan ay ku samayn karaan yacni ciiddii ciidulfidrigii ciidulfidrigii xilli ay ku bixin karaan waa inay dadku ay jaanis ay u helaan wa taakhiiru dibdhigisaa la sunneeyaa ciidda in dib loo dhigo fi lfidri fii ciidi alfidri ciidda la yidhaha ciid alfidri waalaklu wayusannu waxaa la sunneeyaa alaklu cunid ayaa la sunneeyaa fiihi fii ciidi alfidri ciidulfidriga in afka wax lagu soo dhufto intaan salaadda la aadin qablahaa ay qabla salaad salaadda intaan la aadin ka hor in afka wax lagu soo dhufto haba yaraadaane ayaa sunno ah oo nabigaa lagu raacay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rasuulka sala allahu alayh wasalam ciidulfidriga intuusan aadin waxbuu soo cuni jiray rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa mukhaalafatan limaa qablahaa sidii la ahaan jiray in la khilaafo yacni subaxya subaxan subaxyihii ka horreeyey afka wax laguma dhufan jirin ilaa la soomanaa marka xaaladii hore in isbeddelka dadku ay dareemaan waxa la dooni subaxan oo kale subaxii ka horreeyey waxba lama cuni jirine in salaadda ka hor afka wax lagu dhufto ayaa sharcigu uu sunneeyey wa tamrun timirtiyaa weliba lasii sunneeya weliba sida fiican oo nabiga ka sugnaatay sala allahu calayh wasalam in timir afka lagu soo dhufto ayaa sunno ah wa witrun tiro isdheeraa weliba la sunneeyaa timirta nafteeda tiro isdheer in laga cuno saddex xabo shan xabo toddoba xabo sagaal kow iyo toban saddex iyo toban tiradaa isdheer tiradaa isdheer uu nabigu ka cuni jiray sala allahu sala baaraka caleyh wayukabbiru wuu takbiirsadaa shaksigu waa habka loo tukanayuu galay sheekhu marka qaabka loo tukanayo wayukabbiru wuu takbiirsadaa shaksigu fi ragcati ragcadaas aluulaa hore qabla alqiraa'ati faatixada akhrinteeda ka hor sabcan toddoba goor ayuu takbiirsadaa oo yaqiinan min yaqiinan yaqiin ah maca rafci ilyadayni labada gacmood koryeelkooda micigooda ayuu takbiirsadaa bayna alistiftaaxi bayna ducaa'i alistiftaax ducada furfurashada iyo wa tacawudi magangelka inta u dhaxaysa ayuu toddoba goor u takbiirsanaa habka loo tukanayo ciidda ayuu bilaabay sheekhu raximah llahu tacaala isku habaa loo tukadaa labada ciidood ciiduladxaa iyo ciidulfidri wuxuu ku yidhi sheekhu raximah llahu tacaala ragcada ugu horreysa faatixada intaan la aqrin toddoba gooraa la takbiirsana iyadoo mar walbaba markaad takbiirsanayso labada gacmood aada kor u qaadayso toddoba goor mar walbaba markaad takbiirsanayso labada gacmood aada kor u qaadayso toddobadaas goor oo takbiirsanaysana takbiirtii xidhashada allaahu akbar aad ku xidhanaysay ciidda kuma jirto waa toddoba bannaanka ka ah xidhashadeeda marka allaahu akbar ay allaahu akbar toddobadaasa saas ku akhri mar walba mar walbana gacantii koraad u qaada xilliga marka takbiiraadkaas waa xilligee bayna alistiftaaxi watacawudi bayna ducaa'i alistiftaax ducada furfurashada iyo watacawudi magangalka inta u dhexaysa magangalka waxaa loola jeeda acuudu billahi min ashaytan rajiim intaadan dhihin ducaa'u listiftaaxo wajahtu wejihina aada akhrisatay acuudu billahi min ashaytan rajiimna aadan gaarin inta u dhexaysa ayaa toddoba goor allahu akbar allahu akbar wa fi اhaaniyati wa fi ragcati اhaaniya ragcada labaadna khamsan shan goor ragcada labaadna shan goor ayuu takbiirsanaa walaa yukabiru ma takbiirsado almasbuuqu qofkii laga hormaray oo gadaalka soo gaarka ahaa ma takbiirsado ilaa maa ayo ladii kii maahane adraka uu ka soo gaaray oo mina takbiiraati takbiiraadkii ah intii imaamka uu ku soo gaaray bis ayuu takbiirsanaa hal takbiir ha noqoto laba ha noqoto saddex ha noqoto intaad soo gaartay bis oo imaamkaad ku soo gaartay unbaad takbiirsanay masaladan ulajeedada laga leeyahy waxaa weye maalan imaamkii oo ragcadii hore salaaddii ciidda lix goor takbiirsaday maxaa u dhiman hal takbiira u dhiman ilaa toddoba toddoba takbiiraa laga doonaya ragcada hore lix goor markuu takbiirsaday ayaad ku soo xiratay ciiddii meeqaa takbiirsane hal xabo bis waa halka xabo imaamka aad ku soo gaartay ma dhahaysid waa soo qadaynaayo hadde aniga lixa iga horreysay waa inaan lixdii intuu faatixada akhrinayo dadka qaara saas sameeyo faatixada intuu akhrinayo hoos allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ka dhahayo mashruuc ma aha taas lama ogola taas walidaalika sheekhu wuxuu ku yihi walaa yukabiru lmasbuuq masbuuqu ma takbiirsado ilaa maa adraka intuu soo gaaray bisaa laga raba hal takbiir haddaad ku soo gaartay imaamka halkii takbiir allahu akbar intaasoo sharcigu kuu ogolin wax kale sharciga kuma fasixo laakiin inaad tiraa hoosaan ka daldalay oo kadib hal takbiiran kusoo gaaray lixuu idhaaftay intuu faatixada akhrinayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar sii daldali ku jirta taas wa qiraa'atu qaaf suuratu qaaf suuratu qaaf aqrinteedii ayaa la sunneeyaa waqtarabat wa suuratu iqtarabat suuradda iqtarabat aqrinteedii ayaa la sunneeyaa aw amase alaclaa suurati alaclaa ama suuratu alaclaa aqrinteedii ayaa la sunneeyaa iyo walghaashiya suuratu lghaashiya aqrinteedii ayaa la suneeya ulajeeddada sheekhu uu ka leeyay waxaa weye suuradaha sunnada ah suuradaha sunnada ah ee nabigu sala allahu calayhi wasalam uu sunneeyey in labada ragco oo ciideynka lagu aqriyo bacda alfaatixa ragcada ugu horeysa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu sunneeyey suuratu qaaf ragcada ugu horeysa in lagu aqriyo ragcada labaadna lagu aqriyo iqtarabat isaaca wanshaqa alqamar suuraddaa lagu aqriyo ama haddii kale waxaad ragcada hore ku akhrisan kartaa sabixisma rabbika alaclaa ragcada labaadna waxaad ku akhrisan kartaa hal ataaka xadiisu lghaashiya labadaba waa ka sugnaatay nebiga sala allahu wasalam wbaaraka caleyh wayaquulu wuxuu yidhaahaa shaksiga tukanaya bayna kulli takbiiratayn laba takbiir kasta inta u dhaxaysa albaaqiyaat asaalixaat ayuu akhristaa maxaa loola jeedaa masalada baaqiyaat الsaalixaat ulajeedada laga leeya sheekhaaba ku sheego wahiya baaqiyaat الsaalixaat subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila اllah wallahu akbar ayuu siran min sirin qarsoodi u akhristaa masaladan ujeedada sheekhu ka leeyahay waxaa weeye toddobadii takbiir ee ragcada hore lagu akhrisanayay iyo shantii takbiir oo ragcada labaad lagu akhrisanayay laba takbiir kasta inta u dhaxaysa waxaa sunno ah inaadan iska aamusnaanoo baaqiyaatu saalixaad inaad akhrisato مثلا تضويت تكبير الله أكبر مركة ريالة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ساسة دلدل مرة دلدل ولما دتك مقشين ما يصير واسرها باقيات صالحاتك سروا ويقول وحيرا بين كل تكبيرتين لو تكبير كستا انت ودحيسا وحيرا الباقيات الصالحات adkaarta magacooda la yidhaaho albaaqiyaat الصaalixaat ayuu yidhah subxaan اllah wahiya baaqiyaat الصaalixaat subxaan اllah alxamdu lilah laa ilaha illa اllah allahu akbar siran min sirin si qarsoodi ah ayuu u akhristaa waadican xaaluu dejinayo yumnaahu midigtiisa calaa yusraahu bidixdiisa uu dul saaranayo baynahumaa bayna takbiiratayn laba takbiir kasta inta u dhexaysa midigta waa inuu gacanta midigta gacanta bidixda waa inuu dul saarto allahu akbar markuu yidhaahdo midigta bidixda ha saar allahu akbar ha soo dejiyo haddana midigta bidixda kor saar allahu akbar saasuu yidhi saasaa sunnaada uma markaa kabacdi markii salaaddii sidaa ku dhammaatay oo ciiddii sidaa loo tukaday khadaba imaamku waa khudbeeyaa khudbatayni laba khudbo ayuu khudbeeya labadaa khudbo yajlisu qablahumaa labada khudbo hortooda jilsatan fadhi uu fadhiisanayo fadhigaasoo khafiifatan ee fudud waxaa sunnaa salaadaha markii laga baxay in laba khudbo la akhristo markii salaadaha labada ciidoodba ciidulfidri iyo ciiduladxa markii la tukaday ka bacdi waa la khudbayna waa jumcadii khilaafkeedii salaada jumcada khudbadaa la horeysa salaada jumcada khudbadaa horeysa labada salaadood oo ciidooyinka ciidulfidri iyo ciiduladxana khudbadaa dambaysa sida mashruuca sidaa marka khadiibku labada khudbo intuusan akrin wax yaruu fadhiisana biqadri اlaadaan fi ljumca aadaankii jumcada qadarkuu soco jiray oo kale intii aadaanka jumcada soo jira qadar la eg ayuu wax yar fariisanaa intuusan bilaabin labada khudba intuusan bilaabin wayadkuru wuxuuna ku sheegaa fiihimaa labada khudbo dhexdooda maa iladii kiyuu ku sheegaa yaliiqu u cunanma oo munaasib u ah bilxaali xaaladda munaasib u ah xaaladda jirta labada khudboo labada ciidood uu khadiibku akhrinayo wadciga markaa taagan khudbo munaasib uu ka hadlaa khudbo munaasib u ah ayuu uga hadlaa haddii ciidu tahay ciid اladxaa dadka wuxuu ku boorinaa axkaamta udxiyadu u sheegi dadka axkaamta xoolo gowracay shuruudaha iyo aadaabta xoolaha lagu gowracayo ayuu u sheegi haddii ciiddu ay tahay ciidulfidrina munaasaba ahaan wuxuu ka hadlaa axkaam اlfitr zakaat اlfidri axkaamteedii mar walbo munaasabada la taagay uu ka hadlaa wayukabiru fi اlkhudbaةi اlأuulىa khudbada hore wuxuu takbiirsadaa tiscan sagaal wafi اhaaniyati wafi اlkhudbaةi الثaaniya khudbada labaadna sabcan toddoba toddobadaasoo wilaa'an xiriir ah wilaa'an labadaba waa u taallaa tiscan sagaal wilaa'an xiriira wa fi haaniyati khudbada labaadna sabcan toddoba gooruu takbiirsadaa toddobadaasoo wilaa'an ee xiriir ah wilaa'an labadaba waa u taallaa labadaba wilaa'an wuxuu ula jeedaa sheekhu raximah llahu tacaala khadiibka markuu labada khudbo markuu bilaabayo khudbada hore sagaal goor allahu akbar allahu akbar intuusan alxamdu lilah iyo naxmaduhu wanastaciinu intuusan bilaabin allahu akbar sagaal goor khudbada labaadna toddoba gooroo xiriira ayuu wuxuu leeyahy allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah subxana wa tacaala